ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgallo kala duwan waxa ay ka fuliyeen gobollada baay bakool gedo iyo shabeellada hoose haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka baay howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen xaafadda lugabaxsi ee magaalada baydhabo ayay ku dileen yacquub xasan good oo ka mid ahaa ergada maamulka koonfur galbeed isla baay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar ku qaadeen xere askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gobolka baay waxaa sidoo kale ka mid ah dagaal toos ah oo lagu qaaday xerada ciidamada maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo dhanka gobolka gadow rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa gudaha degmada baled xaawo ee gobolka gadow welina faahfaahin dheeriya kama aaneen helin khasaaraha soo gaaray ciidamada qaraxa lagu weeraray inta uu leegyahay dhanka bakoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal culus ku qaadeen xere askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin degmada waajid dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerar hamendheelmada ku qaadeen saldhigyada ciidamada dowladda federaalka ah ee ku yaala xaafadaha munkayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye